maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo ayaa dib u furay wadda xirnayd wax ka badan labaatan sano taas oo marta xaafadda guulwada ee magaalada kismaayo wadada la furay oo muhiim u ah isku socodka bulshada ayaa la rajeynayaa inay ka mid noqoto waddooyinka laamiga ee degmada kismaayo gudoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa faahfaahiyey wadada muddada dheer xirnayd ee la furay isagoona bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan dib u dhiska wadooyinka iyo horumarada kale ee ka jira ah magaalada kismaayo waxaanu joognaa xaafadda guulwade madaxda hooseed waddadan hadda aan taagannahay waxay xirnayd adugu muddo labaatan iyo dhowr sano dheeri koo iyo labaatan miya amase waa laba iyo labaatan runtii dadkuna waa ku dhib qabay dowladda hoose waxay go-aan ku gaartay inay fuliso dhammaan waddooyinka inay fuliso oo furto dhammaan waddooyinka xirnaa waxay ahayd ballanqaadkeedii waa qayb ka mid ah in waddooyinka la furo maanta waddadaana la furay waxaan u mahadcelinaynaa dadkii ganacsatadii iyo iyo dadkii guryaha iska lahaa oo guryahoodii dumiyey oo baneeyey si dadku waddo u xiro waa ku mahadsan yihiin dadka inta kalena waxaan rabaa in laga qayb qaato horumarka magaalada waxaynu u baahannahay kismaayo qurux badan waxaynu u baahannahay kismooyin wado kismaayo waddooyin leh waxaynu u baahannahay kismaayo cusub waxaynu u baahannahay kismaayo dadka soomaaliyeed ku wada noolaan karaan waxaynu u baahannahay kismaayo isku diyaarisa caasimaddii soomaaliya waa magaalo istaraatiiji ah waa magaalo dad soomaaliya kala duwa degan yihiin dadka reer kismaayoodna waxaan mahad gaar ugu celinayaa sida ay ugu heelan yihiin ama ugu bokan yihiin inay magaalada waxaan hayday horumarka ka qayb qaataan insha allahu tacaala waxaan dhisi doonaa kismaayo qurux badan oo dadka soomaaliya u wada siman yahay haddii waad aragtaa iyadoo doorashooyinkii socdaan oo barlamaankii la dooranayo tii madaxweyne la sugayo dhinaca kalena horumarka waa soconaya dowladnimada faa'iidada leh dowladnimada hala adkeeyo amniga hala shaqeeyo dowladda hoose ee degmada kismaayo ayaa horey u furtay ilaa dhowr waddo kuwaas oo muddo dheer xirnaa balse haatan ka mid a waddooyinka magaalada kismaayo ee ay adeegsadaan bulshada iyo gaadiidkuba